أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
bismillaahi raxmaan araxiim halkani waa idaacadda islaamiga andalus oo aad si toosa ugala socotaan xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leenahay aaladda internetka ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka waraarka oo caawa aan idinkugu henno qodobo ay ka mid yihiin midowda yurub oo joojiyey fiisaha ay muwaadiniinta soomaaliyeed ku geli jireen dalalka qaaradda yurub maxaa ka jira in madax ka tirsan kooxda riddada ay dad fara badan si qarsoodiya ku geliyeen qaaraddaas barnaamijka ayaad ku maqli doontaan dhulgariir ay boqolaal qof ku dhinteen oo ka dhacay waddanka faransuwela ee qaaradda ameerika wilaayadda islaamiga ah ee baay oo ku dhawaaqday xamlo lagula tacaalayo xanuunno ka dilaacay deegaanno ka tirsan wilaayadaas kadib roobabkii xoogganaa ee ka da'ay gobollada dalka ku dhowaad konton ruux oo ku dhintay kulayl aad u daran oo ka jira qaaradda yurub iyo xaflad shahaadooyin lagu guddoonsiinayay arday baratay caafimaadka oo ka dhacday magaalada buulofullaay qodobadaas iyo kuwo kale iyo wixii nagu soo kordha ayaad maqli doontaan mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka waa habeennimo jimca taariikhduna ay ku beegan tahay koob iyo tobanka bisha muxaram sannadka kun afar boqol afartan iyo siddeed hijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo faahfaahsan ururka midowda yurub ayaa ku dhawaaqay inuu joojiyey fiisaha ay muwaadiniinta soomaaliyeed ku geli jireen dalalka qaaradda yurub iyadoo ay soo baxayaan warar sheegaya in madax ka tirsan kooxda riddada ay dad fara badan si qarsoodiyah u geliyeen qaaraddaasi haddaba qodobkaas iyo kuwo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah inoogu haya maahir maxmed oo aalaaba xubintaasi inoo soo diyaariya waad mahadsantahay walaalka cabdi wahaab xubinteenna waxaan caawa ku bilaabaynaa maraagta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay maraagtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa midooda yurub oo joojiyey fiisaha ay muwaadiniinta soomaaliya ku geli jireen dalalka qaaradda yurub war-saxaafadeed ka soo baxay ururka midooda yurub ayaa lagu sheegay in si kumeel gaar ah loo joojiyey dalkugalkii la siin jiray dadka soomaalida ah ee doonaya inay u safraan wadamada qaaradda yurub yurub waxay sheegaysaa in aanay ogolaan doonin in si fudud fiisaha dalkugalka ah loo siiyo dadka soomaalida ah sababa la xiriira tahriibka oo xeddhaaf noqday inkastoo go-aankan uu yahay mid kumeel gaar ah ayaa haddana laga yaabaa in joogta laga dhigo sababa la xiriira ismariwaaga siyaasadeed ee u dhexeeya xukuumadda muqdisho iyo kooxaha mucaaradka sida war-saxaafadeedka ku cad fiisaha yurub ayuu qofka soomaaliga ku heli jiray muddo shan iyo toban maalmood ah marka uu haysto baasaboor diblomaasi ah balse hadda waxaa laga dhigay afartan iyo shan maalmood sababaha ugu daran ee tallaabadan ku riixday ururka midooda yurub ayaa ah qulqulka soomaalida ee wadamada qaaradda kuwaas oo si aan horey loo arag uga cararaya dalkooda soomaaliya iyo musuq maasuqa ay ku kacaan wasiirada xukuumadda muqdisho kuwaas oo mar walba oo ay shirar ka qaybgalayaan horey u sii wadaa tobannaan qof iyagoo ka qaadanayo lacago laaluusha waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa dhulgariir lagu dhammaaday oo ka dhacay dalka venezuela dhulgariir aada u xoogan ayaa ka dhacay meel dhanka galbeed kaga beegan magaalada karakas ee caasimada dalka venezuela halkaas oo laga soo tebinayo khasaaro baaxad leh oo isugu jira dhimasho dhaawac iyo burbur hantiyeed dhulgariirka koowaad oo cabirkiisa lagu sheegay toddoba dhibic labo ayaa ka dhacay magaalada lagayra ee galbeedka ka xigta caasimadda halka kan labaad oo cabirkiisu ahaa toddoba dhibic shan uu isla aagaasi ka dhacay ilbiriqsiyo gudahood madaxweynaha kumeel gaarka ah ee dalkaasi waxay sheegtay in dhulgariirada isxigxigay ay ku dhinteen ugu yaraan boqol lixdan iyo afar qof halka ay ku dhaawacmeen iyo kow qof oo kale sidoo kalena ay burbureen dhismayaal badan oo la deganaa dowladda venezuela waxay xirtay garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee ku yaal caasimada karakas sidoo kale korontada iyo isgaarsiinta ayaa go-ay meelo badan oo ka mid ah magaalooyinka uu dhulgariirku saameeyey warbaahinta caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah waxay sheegayaan in uu kordhi karo khasaaraha dhimasho ee ka dhashay dhulgariirka waxaa khasaaraha badinaya ayaa la sheegay inay tahay dadka oo intooda badan guryaha ku sugnaa waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa ku dhowaad konton ruux oo ku dhintay kuleyl aad u daran oo ka jira qaaradda yurub kuleyl aad u daran oo ka jira qaaradda yurub ayaa sababay dhimashada dad ku dhow konton ruux xilli dowladaha qaar ay ku dhawaaqeen xaalad degdega xilligan ayaa sanad walba waxaa qaar ka mid ah wadamada yurub laga soo diiwaangeliyaa heerkul aad u sarreeya kaasi oo sababa dab ka kaca kaymaha dalal badan islamarkaana sababa dhimasho iyo dhaawac cabdiwahaab xubintiina caawo waa inaga intaa متى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka wilaayadda islaamiga ah ee baay ayaa ku dhawaaqday xamlo lagula tacaalayo xanuunno ka dilaacay deegaano ka tirsan wilaayadaasi waaliga wilaayadda islaamiga ah ee baay sheekh xamse abujacfar ayaa ku dhawaaqay in deegaano ka tirsan duleedka magaalada baydhabo uu ka dilaacay xanuunka jadeecada kaas oo waxyeello u geystay dadka deegaanadaasi sheekh abujacfar ayaa ku dhawaaqay xamlo ay iska kaashanayaan maktabka caafimaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo wilaayadda islaamiga ah ee baay si loogu gurmado dadka ku dhaqan deegaanada xanuunkaasi laga soo sheegayo haddaba ku soo dhowaada warka kasoo baxay
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أجمعين وبعد marka ugu horreysa waxaanu mahadcelinaynaa allah subxaanahu wa tacaala ina siiyey nicmooyinkiisa faraha badan leh ay ugu horreyso nicmada islaamka iyo iimaanka nagu galladay nicmooyin fara badan aynaan soo koobi karin bacd axamdulilaahi tabaaraka wa tacaala kelimadaydu waxay ku saabsan tahay xanuuno iyo cudurro walaayada ka dilaacay maalmahan dambe ee si guudba walaayaadka laga soo sheegayey laakiin gaar ahaan walaayada islaamiga ah ee baay waayahan laga dareemayey habba u kala darnaatee degmooyinka ayaan rabaa insha allahu tacaalaa dardaarano yaryar oo ku aadan inaan dadka muslimiinta ah la wadaago marka ugu horreysa waxaan rabaa inaan ogaano ilaahay subxaanahu wa tacaalaa khalqigiisa gaar ahaan insaanka iyo aadamuhu maadaama nicmooyin gaar ah uu siiyey uu caqliga uu ka mid yahay wuxuu ka dhigay mukalaf ayuu ka dhigay taklife iyo culays ayaa la saaray dhinaca kalena imtixaamaad ayaa jiro uu marayo imtixaamaadka uu marayo waxaa ka mid ah abaaraha waxaa ka mid ah cudurrada iyo xanuunada waxaa ka mid ah colaadaha iyo waxyaabaha la midka ah aaday u fara badan yihiin waxaad ogtihiin sanadkii hadda tagay ee naga dhammaaday gaar ahaan jiilaalkii hadda naga dhammaaday in ay jirtay kulaal uu jiray oo aad u ballaaran oo walaayaadka oo dhan camamay gaar ahaan guud ahaanna soomaalida oo dhan camamay oo wada gaaray culayskaasi xanuunkii uu watay iyo dhibaatooyinkoodii walaayaadka islaamiga ah jaanibkoodii si fiican ayaa loo maareeyey walaalaha guddiyaal ayay u sameeyeen walaayaadkana guddiyaal ayay u sameeyeen si guudna dadka muslimiinta ah iyo ganacsatadoodii iyo odayaashoodii iyo mujaahidiinta iyadoo iskaashanaya ayaa waxaa la isku dayey in la samata bixiyo culayskii dadka haystay laga saaro ummaddana la samata bixiyo ayaa la isku dayey ilaahayna subxaanahu wa tacaalaa waa inugu guuleeyey alxamdulilaah kadib markii roobka la helay namcadii roobka iyo barwaaqadeedii la helay ilaahay subxaanahu wa tacaalaa roob fiican uuna siiyey oo waraha ay buuxsameen meel kastoo biyo ay geli lahaayeen ay buuxsantay beeraha ay aaran noqdeen dhulka daaqa uu fiicnaaday hadda waayahan dambe haddana waxaa la soo sheegayaa cuduradii iyo xanuuno waxaan rabaa marka inaan ogaano abaar haddii ay dhacdo iyo cudurro haddii ay dillaacaan intaba waxaa weeye dhib kasta iyo culays kasta iyo imtixaan kasta iyo musiibo kasta bani'aadamka ku timaadaaye waxaa weeye dembi uu galay waay dahara alfasaadu fi lbari waalbaxri bimaa kasabat aydi innaas وقال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير marka si gaar ah walaayada baryahan waxaa ka jiray xanuunka loo yaqaano jadaacada ama duumada ayaa aad uga soo batay gaar ahaan degmada baydhabo deegaanadeeda qaybo ka mid ah ayadoo cudurka la sheegayo si gudba walaayada inuu ka jiro haba kala badnaadee waxaan rabaa marka cudurkaasi marka ugu horreysa waxyaabaha aan ku cilaajaynayno aan ku daaweynayno waxaa weeye in ilaahay subxaana wa tacaala loo laabto dembiga aan ka foqno aan ka harno ilaahay aan u laabano subxaana wa tacaala maxaa yeelay waa dembi aan galnay unbaa la inaga gurayayo lanaga jaazinayaa marka dembiga inaan ka harno aan ka foqno ilaahay aan u laabano subxaana wa tacaala ta labaad in aan ictimaadno daawada sharciga ah oo shareecadeenna islaamka ay noo banaysay ayna ammaantay uga horreyso qur-aanka kariimka ah in la isku daaweeyo iyo adkaarta sharciga ah oo axaadiidta nabigeena ku sugnaatay calayhi salaatu wasalaam ee saxiixa ah intaa kadibna waxaa kaloo la isku daaweyn karaa daawada kale hadday tahay dabul acshaabka iyo haddii ay tahay daawada kale tajriibiga ah oo dhakhaatiirta takhasuska iyo cilmiga u leh ay markaasi ay ku talinayaan in la isticmaalo inta bad waa daawo oo cudurrada ilaahay subxaana wa tacaala uu ku daaweynayo daawaduna way kala tahay oo daawaba maqaam iyo waxay leedahay cudur bay ku aadan tahay si guud marka walaayadu waxay iclaaminaysaa insha allahu tacaala ololo ballaaran oo maxay ahayto la dagaalanka jadaacada ah dadkii ay soo soo ridatay oo la daaweeyo iyo kuwii aysan soo ridinin oo talooyin iyo tawjiihaad la siiyo maxay ahayto ay ugu horeyso in dacwo laga guto kadibna tawjiihaad caafimaad la siiyo ay uga horeyso maxay ahayto qaabkii loola tacaali lahaa ama looga hortagi lahaa cudurada intaysan kusoo gaarin ay uga horeyso ayaan insha allahu tacaala walaayada ay ku dhawaaqaysa ay bilaabi doontaa maalmahan soo socdo haddii ilaahay qadaro subxaanahu wa tacaala xamladaasi waxaa iska kaashanayo walaayada islaamiga ah ee bay iyo maktabka caafimaadka ee xarakatu shabaab almujaahidiin waxaan u diyaarinay rag dhakhaatiir ah oo shaqadaasi ka howlgali doono insha allahu tacaala meelihii culays ka jirana ka howlgali doono hadda shaqada ugu horeysa waxaan rabnaa inaan ka ballowno deegaanka iidaale oo ka tirsan degmada baydhabo waa deegaanka hadda xanuunka intiisa badan lagu sheegay dad badanna uu soo ritay dhamashana ay ka jirto say u kala badnaataba deegaanka iidaale oo runtii deegaan aad u qiimo badan ah ayaa maxay ahayto xanuunkaasi beryahan laga dareemayey walaayada marka waxay qaadatay in laga jawaab celiyo insha allahu tacaala waxaan rabnaa inaan dirno wakhtigan dhow haddii ilaahay subxaana wa tacaala uu noo suurogeliyo tiim dhakhaatiir ah oo ahlu khibro ah rid khibrad iyo ogoon durugsan u leh cudurkan duumada ama jadaacada ogoon durugsan u leh ayaan rabnaa insha allahu tacaala inaan ka howlgelino deegaankaasi dadka marka waxaan u sheegaynaa in dhakhaatiirta loo hoggaansamo wacyigelintoodii la qaato talabixintoodii la qaato daawadana insha allahu tacaalaa daaway wadaan oo maxay ahayto dadka lasiin doono loo qaybin doono ayagaana toos ula falgali doono wixii u baahan in la daaweeyo haddii ay tahay durniinka haddii ay tahay daawada kale oo afka laga siinaayo haddii ay tahay iyo waxyaabo kaleba ayagaa toos ula falgali doono insha allahu tacaala marka ha laga faa'iideysto si guud ahaana talabixinta ha laga faa'iideysto daawada insha allahu tacaala waxaan rabnaa marka ilaahi subxaana wa tacaala ha inagu guuleeye haddii la iskaashado oo maktabka dhexe iyo walaayada ay iskaashadaan dadka muslimiinta aanayna garab istaagaan si guudna talabixintana la wada qaato oo nin kasta maxay ahayto sidii cudurkaasi si wiqaa'i ah ama ka hortag ah looga daaweyn lahaa iyo sida talabixinta iyo waxyaabaha la midka ah nin kasta uu ku dhaqmo uu ku camal falo xaggana daawada laga faa'iidaysto waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala in uu naga ciribtirmo cudurkaasna ilaahay subxaana wa tacaala ayaan ka baryaynaa inuu naga rafciyo jazaakum allahu khayr marka dadka muslimiinta marka talada dhakhaatiirta inay qaataan in maxay ahayto aad iyo aad loo soo jegnaado caafimaadka waxaa qayb ka ah waalidka qayb ka ah maxay ahayto gabadha muslimada caruurta dhashay ayadaa qayb ka ah nadaafadda ay ugu horeyso maxay ahayto kale ilaalinta ay ugu horeyso wax badan ayaa la rabaa in la taxadiro jazaakum allahu khayr wabaaraka allahu fiikum halkaas ayaan kusoo gebagabaynayaa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka waraarka xaflad shahaadooyin lagu guddoonsiinayay arday baratay caafimaadka ayaa ka dhacday magaalada buulafulay ee wilaayada islaamiga ah ee baay mu'asasada tacliimiga ah ee alxigma ee hoos tagta maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada islaamiga ah ee baay dhowaan waxay hoolka xafladaha ee sheekh khusaamah ee degmada buulafulay ku qabatay mu'asasada tacliimiga ah ee alxigma dhowaan waxay hoolka xafladaha ee sheekh khusaamah ee degmada buulafulay ku qabatay xaflad shahaadooyin lagu guddoonsiinayay shan iyo toban arday oo dhammaystay barashada caafimaadka kuwaas oo muddo lix bilood ah baranayay ugu horrayn waxaa munaasabadan ka hadlay sheekh ibraahim maxamed saalax oo ka mid ah culimada deegaanka بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد إخواني في الله معاشر الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إيه بعد السلام علماء ما رأينا كل مقام له مقال بوس كاستل الروغ ميليا ولا نكور مو يلي بوس كادون الروغنا مي بوا علم أما والبرشة markii cilmu sharci laha dhaafa ka anka fadla badan way fugahada muslimiinta markay ku waramaayaan walbarashada lambar koo waa cilmu sharci lambarka lamaad cilmu sharci haddii laha dhaafa cilmo la barada ka ankafayle waa cilmu dibi waa cilmiga caafimaadka salaa ku guuriya waa alimaamu shaafici raxmatullaahi calayhi cilmigan cilmu dibiga cilmo sahilin mee oo gaar ahaan hadda geega gabdho hafladiiyo qalanjabintii oon fadhiina wali cilmu sharci ha kihiga wal yar mee ma weelay cilmigan ma an khidmeeyaan adeegay badanka cilmu sharcina ma an khidmeeyaan adeegay ruuxda bani aadamna ma leh ka kooban yahay bayna ruuxi wal jasad markii tacriifiyay lanka larow ibnu khalduun kitaabkii taariikhdiis cilmu dibi markii ku warmaay meeray wa ama adibu fa huwa xifdu asixati lilinsaani wa dafcu lmaradi canhu wa mowduucuhu linsaanu waare cilmu dibiga meeray waa ini caafimaadka qofka bani aadamka fayo dhowrjee in la ilaaliyo xanuunada ka socdan ini ka hortag laka suubiyo laka difaaca mowduuguusa ku warmowna cilmu dibi maylay buwaab jirka bani aadamka noocyadiis kala duwan marka la meeray ibnu khalduun hadalkay wadeeda meeray haadihi sanaacatu daruuriyatun fi lmuduni waalamsaar limaa curifa min faa'idatiha fa ina hamarataha xifdu asixati lilasixaa wa dafcu lmaradi can almarda bilmudaawaati xataa yaxsula lahum albiru min amraadihim wari sanaacadan ama xirfadan oo caafimaadka fayadhowrka bani aadamka waa daruuri magaalooyinka xadaaradda bani aadamka ummudaha horumarjo may ka suubsanya caafimaadka weliba may sheegay ibnu khalduun sababtadii faa'iidada iyo amarada lakahalowa may ataa qofka bani aadamka dadka fiyaawna caafimaad in la dhowr dadka jiringna jirida in la daaweeya elenanka naftiya caafimaad gaba may ambaahanyaa si jiridanku kuwayfana ini hadaba ka horta elemeerayna alwiqaayatu khayru min alcilaaj intee dhow isdaaweey fadimay corona inaad ka hortag suubid markaasa reed markii ku warramay weli hadal jemeeray wahiya min asanaa'ici alatii laa tastadiciiha ila alxadaaratu waataraf sanaacada walbarash ee mayfadeed dhibige sanaacada haddii aad aragda meyligan weerdhadaas umud ilbax eh umud taraf iyo raaha iyo nolol faylaka noolaan meelay caafimaad laka haleelik saas daraaddii hadda fiiriye magaali iyo baadi ay caafimaadka ka badan ilmajii ay ka badan isbitaallada inta ka badan yahay magaaluu asbaabta sheentameed xadaaradda ilbaxnimada allaahu almustacaan tarafka iyo raaxada bani aadam markii wal aamog iyo badada la jiridiisa kooya macna markii la weydiiyey meeri dabiibul carab lanan kasa jiray carabta kamid ahay alxaaris ibnu kalda laara jiray meeray almaciddatu beytu kulli daa walximyatu aslu kulli kulli dawaa dheefshiidka bani aadamkii lanka wala aamow raashinka la fadheedow riyaado an la hayna socod an la hayna dareer an la hayna hool an la hayna sida magaalooyinka an badanyiin wal kastaba yani la fududahay may asalan eray cudur kasta yani xaruntis ololada dheefshiidka waaray daawo kasta iyo wal kasta cudur kasta daawadiisna mari ololada indhi faarug nagad oo soonkan ku horey oo lanka hungurugiyo cunnada waqtiga iska dheelitira waxyaabaha anka fayl wari dabiibul carab saas daraaddii marka ibnu khalduun markii ka sheekayo xadaaradaha ummudaha ummudaha inay horumar deeraan inay taqadum suubiyaan ama inay gadaal takhalluf suubiyaan ma kihirin aray caafimaadka kama deelig haddii ummud aad aragda waddanyo caafimaadka badan aad aragda may katu siyaasi laanay ummaddaas inay xadaarad iyo horumar bani aadamka suubiyeen haddii ummad aad aragto caafimaad iyo liididoona may arag may ogaadaas ummadaas inay mutakhalifiin ayno yani gadaal mar suubiyeen dadkaasayti saas daraadeed marka may leeyahay caafimaadka baadiida qaanuun marka suubsan lig waa dhaxaltooy iyo qiyaaso iyo waxyaabahaas laakiin dadka magaalooyinka may ka suubsan yahay qaanuun iyo nidaam oo la raho caafimaadka xeerar iyo lay oqoonga lay iridlaka galawa lay gabdhaha may laha marka geeg fursad iyo jaanis isan hadleen soomaalida meenaasay xareed may la regee waloba jidmaji fasli may kala odhanayna soomaalida dadka ma inshal bahayna lamagiib karamakasa iyo kasama karalig karamakasa may laree daaqidii hay awoodii hay lankishaabway wala barada kor caafimaadkii faa'iidaysada kor laakiin iritilka barada fadhiya mahaylank lan sheegowna maleeb lank lanka galgaaliyowna maleeb lan barowba maleeb kaas may lanka magacaabay magaaji karamakasuulig kasama karana may laree usune kase laakiin ma abooda walaayo kase walbarashadii iritiye ogye laakiin fursad mahaay geeg marka lamadiib geeg ilaahay isin kulmiyey haddii isin kasaaseen dad isin siinkarsiyo way ilaahay sin sheeni haddii isin karaaseeno laakiin kasowlaanlay sin hayteen lan siinkarsiyon ilaahay sin sheeni marka gabdhaha may lahaa wal isna siinkareebadiiba maleeb hal may laray halgalaan galatii laba magarsanelig mujaahidiin walba ma siinkareeban islaamka qiimadii iyo karaamadii isin la hayteen wal siinsii lianna nisaa shaqaayiqu rijaal walbarashadii macaahidii qur'aankii meel kasta hadii la roogo sakhaawi gabdhaha kaalmaha iyo roga qiyaasa korta maanaha iskuulkii dhinac kasta iyo maadigii wal kasta haddana caafimaadkii wal kasta magalkeena qiibka la haya isna yacni isna mushaarake suu badana lagu wadaagtay marka walaalaha mujaahidiinta harakata shabaab almujaahidiin ilaahay khayr ha sii gaar ahaan maktabkan maktabu tarbiyati watacliim oo aan suubiyay iniyoo la jahan qaadan casrijo iyo waqtisho meelyadanbaa hada fadi ini irbadlaka dura ama onogaada isbataalan roore fadi adbalaka bari marka cilmigaas may lahaa siinka dhungnay fursad ilaahay ha siin mariyi subxaana wa tacaala culummada meeraayana markay caafimaadka kurama ku warmaayaan asixatu taajun calaa ru'uusi asixa caafimaadka waa duuboqoreed ilaahay saaray dadka caafimaadka gaban madajo ilaahay saariw laa yacrifuha ila almarla dadka jirnay kasaayan lankalma kasawlik caafimaad inti fayleey kase lan jiridile gordelik gabdhaha may lahaa fursada galantiin gali ilaahay subxaana wa tacaala aan kama hadiye daalika fadlullaahi yu'tiihi man yashaa muddo kooban iyo may ka barateena cilmo bani aadam barada kaanka fadli badan ma ee kan lamaad cilmu shari xataa may laka yaabay cilmigu aada baratay inay wasiile innagad inay adan jinaado gal haddii aad angadaysato dariigo wanaagsan weliba muslimiinta may halahaayeenaa dhakhaatiir xilligii saxaabada hataa umu cadiya radia allahu canha duulaamada markii saxaabadan bahaan dadka daaweeyi jireen dhaawaga daaweeyi jireen markasta caafimaad walan baahanya walaala bahda caafimaadka may lahaa dadka wacyigo badiy caafimaadka ahmiyadi leeyo in sheega dada may lanka sheekaya haddiiba cilmigan la barade lahara inii walgaalayo taa walaahun gaalo male muslimiinta lah ka deeri gaala haddi faa'iido kasta muslimiinta lahayan iyo wa boobeen wal kasto injaazaad ee muslimiinta lahayan iyo wa hoogeen laga meeray in kaana shayun fooqa halxayaati fasixatu haddii lanlan walka koray aad aragta nolol wal haddii lan shal sare aad aragta caafimaad lay welig haddii ilaahay wal kasta adduunyadunka siiya caafimaad gabna ku waran laga la weydiiyey may laray nin ku waranba adduunyo guruxdiyo may hayate amni ware maya kiiga caafimaada kiigilig lamadan wal had haddii la waayo bani aadan dhammaatay besu rabbana aatina fi dunya xasanata markii la fasiraya meel ka fasiraya caafimaad iyo amni marka kelimadii meelaha ka gaabsadee wajazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dadkii munaasabadan qalinjabinta ardayda baratay caafimaadka ee ka dhacday degmada buulafulay ka hadlay waxaa ka mid ahaa qaar ka mid ah bahda caafimaadka بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام waxaan aada ugu faraxsannahay inaan ka soo qayb galno arday qalinjibinaysaa la yiri laakiin ani waxaan leeyahay arday albaabkii ugu horreysay ka gelaysa caafimaadka walidaalika waxaan sidaa u leeyahay caafimaadka yacnii ma lahan qofku meel uu intu ku soo gebagabeeyo uu dhaho yacni waxaan dhammeeyey barashadii caafimaadka laakiin waxaan leenahay waxaan bilownay albaabkii laga gelayay caafimaadka leannabaa markii laga hadlahayo qaynuunaadka waxbarashada marka hore qofku wuxuu qaataa waxa la yidhahdaa dibloma waxaa ku xiga waxa la yidhaahdaa bachelor degree waxa la yidhaahdaa master double master ilaa qofku wuxuu ku socdaa marka b h d maadaama marka diblooma a qaadanaysaan bilowga caafimaadka ay tahay aasaasiyaadkii caafimaadka lasoo bartay qof muslima sidii loogu gargaari lahaa gabar dhalaysa sidii loo umuli lahaa yacni hooyo iyo canugeeda sidii loo xanaanayn lahaa soo sidaa ma waxaan leenahay marka albaabkii laga geli lahaa caafimaadkaan galnay waxay u baahan tahay marka adkaysi in loo dhowr adeego intaa waxaan leeyahay marka maadaama anigoo aan bedelayna boorka wax ku qornaay qalanjibintii albaabkiiga waxaan galnay waxbarashada allah subxaanaه wa tacaala markii uu ka hadlayay qur-aankiisa wuxuu yidhi qul hal yastawi aladiina yaclamuuna wاladiina laa yaclamuuna inamaa yatadakaru lilalbaab yacni wax laisbarbardhiga fiiri qofka aan waxba garanayn iyo kan wax garanaya waxaad aragteen wax la yidhaahdo waa maxay caafimaad markii la qeexayo waad maanta qeexi kartaan ya waa maxay gargaarka haddii la dhaho waa qeexi kartaan waa maxay umuliso waa la qeexi karaa sooma walidaalika marka waxaa la kala baxay qofkii wax ka sayay iyo qofkaan wax ka saynin intaa markaa kadib oo waxaan u hambalyaynayaa dhammaan ardayda ka soo qalinjibisay ama soo bilowday caafimaadka aaday u mahadsan yihiin way soo dadaaleen jazaakum allahu khayran waxaan kaloo u mahad celinayaa maamulka macadka alxigma oo maxaanku yidhaha isugu jira qaybihiis anoon kala saaraynin dadaalkii waxbarashada ay gaareen waxaan kaloo si qaasa ugu mahad celinayaa maclimadii meeshaan soo dhigaysay macalin qamar oo intaa juhdi ay soo bixisay iyadana waxaan leenahay ilaahay abaalkaaga ha gudo bulsho kasta oo inay haldoore ku jiraan waa wax muhiima waxbarashada marka weli qaybta caafimaadka markaan ka hadlo caafimaadku wuxuu leeyahay dhacdooyin wuxuu leeyahay maxaanku yidhahdaa wax loo soo joogo oo tajrubo ah qofku marka markii uu waxbarasho galo waxaan kula dardaarmahayaa ama uu hoosha caafimaadka galo wax la yidhaahdo isla weyn inuu iska ilaaliyo yacnii aduu gurigaaga joogo hurdaya shaqadaada gaarka haysto ayaa waxaa kugu imaanaysa qof dhibaataysan sida markaa u gurmadi lahayd inuusan kaa gelin wax waxbaa baratay xoogaa shaatiga caddayso inuu qofka isla weynin gelin mar walba had iyo jeer ilaa marka qaacidooyinka ee caafimaadka la sharxaya waxaa ku jirto gargaaruhu mar walba hee waa inuu goobtiisa xaadir ku ahaadaa sooma qofka ama maxaan ku idhaahdaa kalkaaliyaha caafimaadka wax maanta la bartay waa auxiliary nas saan dareemaya sida laigu sheegay haddana qaldanayn auxiliary nas marka auxiliary nas waxaa waa qof shaqaale ah caafimaadka ka shaqaynaya qofkan intuu dhakhtarka ka imaanin ilaa qaacidada lasoo bartay maxay ahayd intuu ka shaqeeyaa gargaaraha waa meelaan dhakhtar joogin sooma qabiil caafimaad intuusa joogin hortiisa soo qabtaa fital science-kii soo suubinaya qofkii adeegii ugu baahnayo usoo cabiraya dhakhtarka wuxuu u keenayaa marka isagoo diyaarsan adeegii loo qaban karo marka sidaas aaweed waxaan idinkula dardaarmayaa inaysa isna gelin qabweynin idin gelin qofkii marka bukaankii wax loo qaban lahaaya ama maskiinkii meesha yimaade si hufan loogu adeego waxaan kaloo ardayda baraarujinayaa wax la yidhaahdo inaysan daycol wakti aysa gelin maanta waa bilowday maxaan ku yidhahdaa waxyaabaha kugu xiga hadafkaaga haddaad middle wife ku tababaranayso ama umulisanimo takhasuskaaga ku qaadanayso bilow haddii aa maxaan ku yidhahdaa naas aad bilaabayso kalkaaliynimo bilow haddaad gudbayso oo maxaan ku yidhahdaa dhakhtarnimadii aad baranayso internal medicinka aad bilaabaysana hore u bilow yacni inaad isdhihin maanta waxbaa bilowda aadan ka harin hadafkaaga inuu ahaado yool fog oo aad ku gaarayso waxbarashadaadi bulshada muslimka ee soomaaliyeed ee wilaayaadka islaamiga ku nool hambalyo gaaraan u diraya limaada maxaan ku yidhaahdaa waxay maanta u taagan yihiin bulshadii muslimka ee noloshii raayatu tawxiid ku hoos nool ee ku harsanaya amni iyo istiraax ku haysto ayagana waxaan leeyahay gaar ahaan reer buulo fulaay ee maanta muasasada ee u qalinjibinaysa inay waxbarashada ku dadaalaan sababta ay tahay waktiga iyo hirkaba kuma sugaan time and time what is for no man waktiga iyo hirkaba cidima sugaan badda haddaa gasho hir ku soo socdaa tiraa hirow isu banaankan u baxaya yacni waa ku dahay sooma marka soomaalidana waxay tidhahdaa nin daad qaaday xunba cuska yimaana marka bulshada muslimka waxaan ula dardaaramayaa alwaktu ka kasayf waa sida seeftoo kale intuusa asaga ku jarin adiga jar oo ka faa'iidayso muasasada waxbarashooyinka ka socda hadday tahay qeybeeda kala duwan yacni caafimaad maanta oo lagu baranayo wilaayaadka islaamiga weli buulo fulay ani farxad gooni ay tahay sidaas aaweed marka bulshada inay marka ku nool ee waxbarashada iyo caafimaadkii laga faa'iidaysto warkayga iyo wanaaggii aan u dhahayna in ajriya ilaa cala allahi wixii aan ku dheelana naf iyo shaydaani ka ahaatay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhinaca malaaqida waxaa xafladan lagu soo maamuusay islamarkaasina kelimad ka jeediyey malaaq ibraahim macalin maxamed oo ka mid ah malaaqida wilaayadda islaamiga ah ee baay بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام ولا ليال دفعي لبات أول ميلان لا- آه، كقلن جبيها يان قبلها may handhawaayay siibuuto oo farxad leh may weelay xafladda maadaama kordhis leh inta ka hayni lagula socona geedka may walla ka faraxa eh sida culmadii hore ay tiisha ibraahim jazaahullah khayran ka dhawaaji shay walba geedka ta'siisya iyo horumar shay caafimaadka laka hadalow ee muslim iyo gaalaba ka hadalaayaan sida caafimaadkana laninka tilmaamay muslimiinta intii asalan haayeenoo gaaladana boobka suubidi maadaama ay hota geedka iska sheegayaan ini ku hormareen laakiin laga ku hormarsanaay may weele intaas dhanba tarawaadka islaamkiyo gacantiyo gali walka dhicyoon waayeen dartiya waa walwalba iyo sheegdan sanaacad ah caafimaad leh haddii haadan lahayti anka horeyta tahata inta lan fidhiyo geeka gebdhaheena haniinka baheen qalajibintiyo ini horumaryo sheegadan yoona iska qoran walwalbana iska qoran fursadii oon heleen ahayd may lahaa ee guud ahaan may bogaadiyey mu'asasada hooliya qobati howl foollanka baahnayna ata wal oo in badan la weydiiyaay ini dowladdii shuuciyada hayta dhiidi walika damboy ini burburkii wadanka hagali qeyb ka mid ah diiniyaan lan burbursanaay heelth ahaan lan burbursanaay hadda geega tuulooyinka unako noolna aan la hayn wal caafimaad sheegdow gaar ahaan walila tilmaamo karo hata dhagdhagaagahayana regal ay ka saabsanaay bal gebdhaha kaalanta tiidio ku maqnayti hato oo geeki gebdho oo qiibti lamaad lilay tiradii oo intan la eg inka badanna ini ka horeyti anang malayow wali hataga damboytona ini lasii wada taawiyow insha allahu tacaalaa may hadho waayay kaalanta ee, qiibtan la si oo gebdhaha la sii gaar ahaan walbarashada ah guud ahaan gaalada may ku hadalaase gebdha xajo la duugi ee, xuriyadda la ka qaadi walaalayaal xuriyad gebdho la qaadi tan yo qaadeen xuriyadda oo gebdhaha bannaanka sidii xoolaha aan surayin tan isin baragahay tan gabartii oo boorso qaadato tiktok surino qaylihayto isqaawiyahayto xuriyad inkaseen bal gebdhaha xuriyadyo tan hata taallo walba lanku gaabine qiib kasta oo reger lahay maadaama dhinisho ay yoona la sii tacliintiyoo la sii waqarna fii buyuutikunna ilaahayna ari xurriyadda gabdhaha hortaasallankase anigun wal heer galbeed iyo cilmaaniyiinka hadalay xurriyadda ini liska qaawiyo meelo laka roorleen hayna bal xurriyadda iyo qiimaha eta ee gabdhooy inay gurija roogan haddana shaqadii haystaan xijaaban oo geeki wal dhini kasta oo ka dhammaystiranyi la ergor alxamdulilah horta taasa ilaahinka ma hadiyaana may lahaa gebdho warkay dardaaraan badii doona insha allahu tacaala gebdho may kala dardaaramay qiibto la sansi juhdiga la siingeli qaabka isan hata marahaytan ina dhammaystiratan mayna ka dhammaystirame shay walba bilaawshe sad haddaba laha sheegay dad badan ha kooyeeyaan caafimaadka adika anface ilmoogaa anfacaayan deriskaa anface may ku mid eh tawaabatan oo hata la sheegahaya anii baratano sidii ee, ee, bila- umulisyadii oo kaleed ee, ho- howlwalba caafimaadka saabsanba oo kaleed bilaanta hata geeka maylanka baahanya si zaa'ide oo migalka bahata la ero koro walka badan ayoo lanka baahanya haddiioo aan la jeedaan aniyo bulshadii hormariyaan aakharadii oon hormariyaan haddii oon la jeedaan taase eed baa hadiyan jarta may weeli meel welba la roogo caafimaade ma in badana hata geeka rege laakiin dufacooyinkan hata ha bahaayaan deriskii bilaanta inta badan dhakhtarka marki seedaasoo yaan seedaasoo mayka xishoodase haddii ba la helo kol wal regigu kaafi wal la helo kor baan hayna runtii waxyaalaha haddii isbitaal seet hadda sheegoy leer afyaka sheegoy leer inta badan aniga gees martolanka iyo la socod oo migilka elay sallan hay sallan hay guguro badan may weeli intaas ma lijeede walaya sheegahay toba iniya naftatii obsaka gabto walka sheego haysanta haddii gebar walaalihii ayaa anseeta ku waram wal xataa laanka idil roog inay sheegaan inay sheegda ayaa la taawiye saas dartiye in isa walbaratan may anfaca doontana bulshadii inta badanna bulshada madii leeraw walaanka badan bilaanti iyo owlaado bulshada haddii leeraw haddii ummado kale gaar ahaan lahanka reeb may kale er lahay guud ahaan dardaaranka gebdho intaas baan lahaa casharkiin oo horanwedada ilaa hata waybuwaha furahayaa lasansiyey caafimaadkii weli iy qiibashii weli ka saabsanaay antaasa inta badan baraatik ahaan lakayaaba ni wal babartan laakiin hadda neersi iyo dhakhtarnimo isan hata meel infadheeteen ma ah laakiin mayliga deerilahay bilawlan bilawna dhammaad mal deerow lakayaaba haddii sii wadan sii wadan dadka inka damboy habahadoon dad gaaban ini nagdan waa baniaadanka dhaqanshiisaase marka may kala dardaarama lahay shaqo kasta oo kheerba ah laankii daa'im oo adduunyana kiin anfacaasa aakhiradana anfacaasa se sheekhabanin sheegay haddii linla jeeda liajlilaahi lankoo tacabaan ah dhiigka shubowle en baahanahay mise walyar oo dhiigbax lay ka socda leaada xidid iyo tololaha roojii lahayti ka annaka ada oo maylaka yaabe laankii ada badbaadadi badbaadina ilaahay baa iska leh maadaama dhakhtarnimada walwiinata in badan ini la dhimmaystirada meelii la deerwal ka hormari tijaabo badan la suubi lanko irbatolaankoor farmash hibala hay durufad inta hay durufad ligura xaafadooy kaafidan wali kale ka damboy sii kaafidan antaas mayn la jeede dardaaranka gebdhoonka dheerade midda kale may laha tarbiya wa tacliim jazaakum allahu khayran may laha walwiinga suubideen kaalin wiinga goboteen wallanbaahanaya suubideen muasasadaas odayaasha maadaama hata meelo walaalka aasaasi asalkii gobolkii inta ata mayka dardaarama lahay kala taliyi lahay walwiinga suubideen oo kheer ah ilaahay siin abaalmarya ma er lahaaye degmooyinka kale anjarna ini deersadaan may weelay meeli isan wal deersadaan lakayaaba ini hata walwiinha ka bahano wallambasadow nagadaan mayka dadaalasana ini degmooyinka kalena deersadaan jazaakum ullahu khayra assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
ugu dambayn waxaa xafladda looga dhawaaqay natiijada imtixaankii ay galeen ardayda iyadoo isla goobta lagu guddoonsiiyey shahaadooyin iyo abaalmarinadii ay mudnaayeen bismillah insha allahu tacaala kashfu darajaad ayaan gudgeli doonaa insha allah kaalmaha kow labo saddex saddex kaalmood waay waxaana la abaalmarin doonaa insha allahu tacaala afar arday kaalinta koowaad laba arday aa isla galay kaalinta labaadna hal arday kaalinta saddexaadna hal qof waxaan ka bilaabi doonaa insha allahu tacaala almarkasu athaalis ama kaalinta saddexaad waxaa gashay ardayadda micraaj cabdiraxmaan natiijada ay keentay insha allahu tacaala waa sagaashan iyo shan darajo waxaa la guddoonsiin doonaa insha allahu tacaala shahaadadeedii iyo awaalmarin lacageed oo gaarayso labaatan dolar tafadal insha allah almarkasu athaani ama kaalinta labaad waxaa gashay ardayadda salmaa sheekh axmed aadam waxayna keentay sagaashan iyo lix darajo waxaa la guddoonsiin doonaa insha allahu tacaala shahaadadeedii iyo awaalmarin lacageed oo gaarayso alaaiina dolar ama soddon dolar almarkasu alawal waxaa mushaarakeeyey laba arday insha allahu tacaalaa guud ahaanna markaskaas koowaad awaalmarintiisu waa siddeetan dolar maadaama laba arday ay mushaarakeeyeen waxay kala leeyihiin afartan iyo afartan dolar labadaasi arday insha allahu tacaala waxay kala yihiin zaniira yuusuf cali iyo maariya cabdiraxmaan zaniira yuusuf cali iyo maariya cabdiraxmaan maxamuud waxay keeneen sagaashan iyo toddobo dhibic shan darajo ama sagaashan iyo toddoba iyo bar darajo mid kasta ay waxay leedahay insha allahu tacaala afartan dolar insha allahu tacaala nuwasicu shahaadaat bitasaawi insha allah waxaan u waci doonaa sumeeye yuusuf cali sumeeya yuusuf cali shahaadadeeda ka doonto insha allah xawaa cali baalow asoo istaagan insha allahu tacaala faadima sheekh axmed aadam asmaa maxamed cabdiraxmaan asoo istaagto faadima sheekh maslax xaaji maxamed iqra xasan maxamed sumaya maxamed yarow ayaan barre ibraahim xaniifa maxamuud nuur iqra maxamed yarow intaas ayaan kusoo gebagabayn doonaa insha allahu tacaala wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka caawa oo habeen jimco ah u annaga intaas allah subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan noo suurtageliyey inaan barnaamijkan si fudud idinkugu soo gudbinno idinkuna aad sisan ku dhegaysataan inta aan barnaamij midkan la mid ah dib mar kale ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى